deegaanada imika uu ka daay waxa weeyaan waxay ku teedsan yihiin oy ka tirsan yihiin gobolka sanaag deegaano badan buu roobku hela shalay ilaa daraar labadii maalmood ee lasoo dhaafay deegaanada uu shalay ka daay waxaa kamid a darar weyne kulaal laasa surad karamaan iyo deegaano kale waxaa sidoo kale xusuus mudan cabdixakiinow in deegaano badan oo kale oo xagga xeebta teedsan uu roobku ka da-ay waxaa kamid a dagaar dhabandhige oo koonfur kaga beegan degmada ceergaabo magaalada ceergaabo xarunta gobolka sanaag sidoo kale dhinaca bariga ceergaabo roobku u gaarsiisan yahay siday sheegeen dadka deegaanku waxaa kaloo roobku ka da-ay dhinaca xeebaha ooay kamid yihiin rugay xarshow madar luge iyo deegaano kale oo badan waayo barkhad saynu ka warqabnay sanadkii imka aynu soo dhaafnay laba kun iyo lix iyo tobanka bilowgiisii ilaa iyo haatan dhammaadkiisii ilaa imikadan deegaanada aad tilmaantay iyo weliba deegaano kala duwan oo ka tirsan somalilan abaar xooggan baa ka jirtay oo dadkii saamaysay aad u barakaceen deegaanadan hadda aad tilmaantay u roobku ka da-ay ma kuwii abaaruhu ka jireen baa mise waa deegaano kale deegaanadeenu cabdixakiino waa deegaanadii abaaruhu ay saameeyeen weliba sida baanu saameeyeen waxaa xusuud mudan in qar in qaar kamid a dadkii deegaankani ay ka hayaameen si xoolahooda iyo naftoodaba ay ula doontaan meel baadiyo biyole marka deegaanadan waxay kamid ahayn deegaanadii sida baan abaarta ay u saameysay waagaag saad aad uba cararbaabtay barkad dadki way ka hayaameen oo deegaanadan way ka barakaceen markii abaara aada u xoogan ay ka dhacday deegaankii kale u barakaceen ay u tegeen ma ka mid yihiin deegaanada ay roobku ka da-een se si u maasheeyey amaba u gaadhay
waxaa xusu mudan cabdixakiinow in deegaanada roobku ka da-ay ay dadka qaarkood ka hayaameen dadka qaarna weli iyagii xoolahoodiiba joogaan in ay soo laabtaan dadkii ka hayaamay waxay umuuqanaysaa degdeg waayo shalay daraad iyo labadii maalmood ee lasoo dhaafay roobku da-ayay waxaana xusu mudan in dadka badankooda ay u tallaabeen dhinaca puntland oo meelaha qaarkood ay kaba gudbeen xagga gobolka sanaag iyo meelaha kale ee ay u gudbeen deegaanada ka dhow ee biyaha iyo baadkaba lahaa marka dhaksa in dadka usoo noqdaan weli lama filayo hase haatee waxaa sidoo kale iyana xusid mudan in dadka degan iyo xoolahoodu ay ilaa shalay ilaa daraar labadii maalmood u dambeeyey ay roobka iyo raxmadda ay ay biyaha iyo iyo baadkaba sugayaan sidoo kale waxaa walaac ka jira tabarta xoolaha sababto cabdixakiin saad ogtahay abaar ba-an muddo dheer oo sanada jirtay baa deegaan ka jirtay xoolihii iyagoo taag daran oo dadka laftooda taag daran roobkii markuu helay way adag tahay in xoolaha qaarkood baa loo baqanaya marka inay inay baktiyaan sababtaa tabartooda aada u yar waxaa kaloo iyana jirta deegaanada qaarkood baa weli baktigii xooluhu yaallaa oo roobkii markuu doo in cuduro ka dilaacaan laftoodu looga baqa qabaa marka dadku ina waa joogtaa ina waa ka maqantay deegaanka